bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee radio isnay qodobada caawa wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo deeq raashiina gaarsiiyey qoysaskii ay saameeyeen fatahaada webiga shabeelle ee tuulada baare maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay dayactirka buudooyin ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi fatahaadaha webiga shabeelle oo sababay sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta iyo maciishada magaalada jowhar dadka ku nool tuulada koongo ee duleedka magaalada jowhar oo walaac ka muujiyey fatahaadaha webiga shabeelle wararka dibaddana caawa waxaad ku dhagaysan doontaan dad ku dhintay gantaalo ku dhacay koonfurta dalka israa'iil mar kale habeen wanaagsan dhagaystayaal waa salaaso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad ee may sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka waxaa soo saaray oo halkan ka akhrin doona anigoo abdaxsiid xasan macalin ee u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen ayagoo fisan aan ku horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa deeq raashiina gaarsiiyey qoysaskii ay saameeyeen fatahaada webiga shabeelle ee tuulada baare cabdiweli axmed hiloole oo wafdigaasi ka mid ahaa ayaa warkaani faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaabe ayaa maanta socdaal gormeer ah ku tegay tuulada baarey oo dhowaan uu ka fatahay webiga shabeelle waxaa gormeerka madaxweynaha ku helinayay wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxayna indhaindhayn ku sameeyeen goobta uu fatahaadda ka sameeyey webiga shabeelle taa oo ka socotay howlo lagu xirayo madaxweyne cali gudlaabe ayaa deeq kala duwan oo iskugu jirta raashin iyo daawo gaarsiiyey dadka ku nool tuulooyinka baarey iyo geeda barkaan oo fatahaadda webiga shabeelle ay ku yeelatay saameyn ballaaran madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali gudlaabe ayaa dowladda dhexe iyo hay-adaha ugu baaqay in loo soo gurmado dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo xaalad adag wajahaya biniaadamnimo midda uga adkeed waaye labada dhinacsaad u jeeddiinba biyaa ka jiro waxay miciin budeen buurkii webiga oo magaaladiina biyo ay ku jiraan dhinaca kalena webiga uu ka haayo inta yareedoo webiga labadeedkiisa aday ku nool yihiin runtii qofaan arkin dhibaatada meeshaan ka jirto looma sharrixi karo ilaahayse waxaan ka baryaa inuu ilaahu dhibaatadan ka qaado waxaan baaq dheer u diraynaa cid kastee gacan ka geysan karto dhibaatada meeshaan ka jirto oo isugu jirta dhibaato nololeed mid caafimaad iyo mid cunto iyo biyo iyo guud ahaan ummaddan meeshay ka geli laheeday roobka da'aayo iyo qorraxda iyo kaneecada xaqiiqdii waxaa taalla meeshaan dhibaato bini'aadanimo midda ugu cusleedaa taalee cid kasta oo wax awooddo inay la soo gaarto dadkaanaan ugu baaqaynaa hadday tahay hay-ada caalamigaah iyo hadday tahay kuwa lokalkaaba in wax lala soo gaaro hadday tahay dawladda dhexo iyo hadday tahay dadka muxsiniinta ilaahay wax siiyey oo gacantooda wax ku jiraan runtii meel wax lagu bixiyo meesha ugu khayr badneed waaye dadkan xaaladooda meeshay joogto maamulka hirshabeelle ayaa wada muddooyinka dambe dadaalo lagu gurmanayo dadka ku nool tulooyinka ay saameynta ballaaran ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo sababay in qoysas dan yar ah ay ka barakacaan guryihii ay degnaayeen mahadsaned cabdiweli maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay dayactirka buundooyin ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi waa kan waryaheena cusmaan cabdal cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinaya mybank oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee dalkeena soomaaliya oo kaashanaya maamulka gobolka banaadir ayaa maanta xariga ka jiray mashruuca lagu dayactirayo labada buundo ee ku yaala degmooyinka waaberi iyo xamar jajab ee magaalada muqdisho gudoomiyaha mybank cabdirasaaq maxamed axmed oo ka hadlay xarig jarka mashruucan ayaa sheegay in mybank uu diyaar u yahay ka qayb qaadashada horumarinta dalka iyo weliba dadka bangigana uu ka yimid bulshada islamarkaana uu yahay mid bulshada u yimid aad iyo aad iyo aadaan ugu farxsannahay maamulka gobolka banaadir oo gudoomiye cumar uu hogaaminayana waa uga mahad celinaynaa fursaddan ayna siiyeen ee ah in aan qayb ka noqonno oo adeegidda bulshadeenna sidii hore aan u sheegnay mybanka wuxuu ka imaaday bulshada wuxuuna u imaaday bulshada taas ayaanan ku joogaynaa markasta haddii ilaahay idmo waxaan qayb ka noqon doonaa dhismaha iyo dibunoolaynta iyo qurxinta gobolka banaadir haddii ilaahay idmo waxaanan ka bilaabaynaa maantay labadan buundo maaragtay xamar jajab iyo waaberi oo runtii muddooyinkan aan dayactir wanaagsan helin aan rabnaa inaan insha allahu wax badan ka bedelno gudoomiye cumar aadaa u mahadsan tahay waxaan kuu ballan qaadaynaa insha allah muddo kabacdi muddo kooban oo shaqo laga qabanayo meeshan kabacdi inaad arki doontaan insha allahu ayadoo wanaagsan oo qurxoon oo indhaha soo jiidanaysa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir faarax cabdi diini ayaa ku ammaanay mybank doorka uu ka qaadanayo dib u dayactirka goobaha muhiimka ah sida labada buundo oo uu sheegay in bilicda magaalada muqdisho ay wax weyn kusoo kordhin karaan labadan buundo oo xamarjab iyo waaberi dib u dayactirkooda oo runtii aan rajaynayno inay si qurux badan ay mybank noogu dhisi doonaan aan rajaynayno waxaan aad ugu farxsanahay mybank inuu nasiib u yeeshay inuu gobolka banaadir kala qayb qaato labadan buundo qurxintooda iyo dib u dayactirkooda waxaana rajaynaya insha allah hadduu ilahi rahdo gudoomiye war badan ma harin waxaan rabaa insha allah inaan makroofka ugu soo dhoweeyo mybankina waxaan ka rajaynaya insha allah boorka sawirka ka muuqdo iyo quruxdaas iyo labadan buundo insha allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban gudahood inay ka dhigi doonaan laba buundo oo runtii oo loo soo dalxiis tago oo dadka isku sawiraan ugu dambayn waxaa munaasabadda xarigga looga jarayay mashruucan dayactirka buundooyinka waaberi iyo xamar jajab ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar filish oo sheegay in maamulka uu kaga mahad celinayo madaxda mybank kaalinta horumarineed ee ay ka qaadanayaan dalka maantay inaan dhagax dhigayno dayactirka buundooyinka waa beri iyo xamar jajab buundooyinkaas waa buundooyin soo jireenaha caan ah dhaawacyo iyo burbur uu ka soo gaaray muddadii dalkeennu uu burburka ku dhacay isla markaas ma helin buundooyinku dibudhis sida ay goobo badan oo danguuduhu ay dibudhis u heleen muddooyinka la soo dhaafo waxaa nasiib wanaagga maantay in maamulka gobolka banaadir iyo kambaniga mybank ay iska kaashanayaan dhismaha buundooyinkan oo aan rajaynayo marka ay gacanta ka qaado shirkadda in wax badan oo muuqaal ahaan iyo ay iska beddeli doonaan sida ay hadda u taal waan uga mahad celaynaynaa mybanka dadaalkooda sharikaadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah waxaan ka dalbaynaa ka codsanaynaa inay ku daydaan shirkadda mybank oo ay sidaan oo kale goobaha taariikhiga iyo kuwa danta guudaba ay ka geystaan gacan dayactireed si aan u helno iyaguna ay ugu ganacsadaan magaalo nadiif ah waddan nadiif ah arrintan ayaa ku dayasho wanaagsan u ah shirkadaha iyo bangiyada dalka si ay kaalintooda ku aadan horumarinta iyo dayactirka goobaha muhiimka ee dalka ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaana mas-uuliyiinta mybank ay tusaale u noqdeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh dalkeena soomaaliya
dadka ku nool tuulada kongo ee duleedka magaalada jowhar ayaa walaac ka muujiyey fatahaadaha webiga shabeelle marime sheekh cabdi ayaa faahfaahinaysa warkaasi tuulada koongo ee duleedka degmada jowhar dadka degan ayaa bilaabay barakac kadib markii ay soo kordheen biyaha webiga shabeelle waxaana jirta dadaallo ay wadaan dadka tuulada oo guryaha looga celcelinayo biyaha iyadoo hore usoo galaafteen beeraha tuuladaasi sida uu sheegay najiib axmed tifow oo ka mid ah waxgaradka tuulada koongo
dadkii walwal iyo walbaar ugu beeran yahay dadkii hadda waxay isku dayayaan inay deegaankii ay qaxaan meel ay u qaxaanna mala meel walba biyo ayaa kasoo xiray gawaaridii gawaariyo badanna waxay isku xireen wadooyinkii la mari lahaa marka dhibaatooyinkaas ayaa saaki taagan biyahan ilaa muddo waxay nagu jiraan deegaankani ilaa afar biri ay ku jiraan xalita biyahaas dhibaatada ay leeyihin lagama weydiin wallahi biyahaas waxay naga soo galeen dhanka koonfur ay naga soo galeen wallahi khasaaraha lasoo koobi karin ayay inoo geysteen hadda deegaanka koonko waxaa ka dareenaysaa walwal aad weyn iyo deegaanka in wallahi wadooyin waa xireen tuuladana waa laga celcelinayaa weli wax yaraa ka dhima tuulada ma soo galin marka hadda tuulada qeybo qaar ay kasoo galeenaa jiro oo kaasata sida laamiga deegaanka oo nagu dhegan oo daanyeere tuulada yabaal tuulooyinkaas dhankaas ayay ka yimideen dhankaas ayay biyaha kasoo galeen koonka ahaan khasaaro waxay ka qabtaa beeraha dhankooda beerihi ayaa ka ba waxaana jirta dhibaatooyin ka dhashay fatahaada webiga shabeelle inay kala xireen wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada jowhar ee laga soo gala loogana baxo iyadoo ay ku xayiran yihiin baabuurta xamuulka qaada ee u sida baqaarada magaalada jowhar wallahi dala- dadaalo aada u weyn ayay tuulada ay samaynaysaa hadda waxaa la sameynayaa kiliyaal qaar u aheyd oo biyaha ay ka bixi jireen ayaa hadda dad badan loo diray xaalinta waa laga shaqeynayay haddana waa laga shaqeynayaa wallahi hadda annaga baldoosyo laba xaba ayaan keensanay mid wuu halaabay xaalinta ayuu halaabay midka kaleentoodna dhibaatooyin kale oo noo taagan waxaa jiro dhanka shidaalka deegaankii shidaal uma dhago magaalkii haddii waa laga doonaya layihaha magaalkii waa go'doon dhanka magaalada muqdisho ah dhankeeda laga doonaya hadii layihaha go'doon ayay noqotay ilen biyo ayaa kusoo wajahay oo laamiga saaran hadda tuuladu waxaan isa leeyahay go'doon ayay ku jirtaa laakiin biqudratiillaahi alxamdulilah ilaahay wuxuu sababo ama waxyaabo ilaahay keeno qadarta ilaahay lagu shukriya ku fara badan tahay daanyeri waa laga soo guuray hadda waxay ku sugan yihiin dadkii daanyeri degnaa iyo dadkii koonko macaashaha ku yaalo deegaanka koonko oo dadkii iskugu yimaada oo saaran laamiga hadda dadkii waxaa waaya nin walbo bajaaj baabuuro noohooyin meel walbo go'doon ayay ku jirtaa baabuuradii waaweynaa ee ganacsiga gobolka shabeelle hadda xaqaasitan oo u waday xitaa hadda go'doon ayay ku jiraa meel ay ka baxaan ma laha meel noo furo ma laha marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa ku jira go'doon iyadoo aysan jirin caawimaad toos ah oo wax looga qabanayo biyaha fatahaadaha balse maamulka dadka tuulada iyo ganacsatada magaalada jowhar ayaa wado dadaalo lagu xirayo buqda ugu weyn ee baarey ee ka baxsatay horaantii bishan mey iyada oo markaasi ay ku dhowdahay muddo labaatan maalmood ah waxayna galaafatay in ka badan shan iyo toban tuulo iyo beero kur dhaafayo toban kun iyada oo weli ay sii socdaan biyaha xowliga u socda
fatahaadaha webiga shabeelle ayaa sababay sare ukac ku yimid qiimaha khudaarta iyo maciishada magaalada jowhar suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa sare ukac xoogan kadib markii fatahaadaha webiga shabeelle ay jareen dhulbeereetyo badan oo ku beernaa dalagyo kala duwan waxaana sidoo kale jira in ay aada u adag tahay in jowhar la keeno badeeco ka timid caasimada dalka ee muqdisho ama deegaan kale sababo la xiriira fatahaadaha webiga shabeelle oo go-doon geliyey isku socodka wadooyinka qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ee iibiya khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay in qiimaha khudaarta ee suuqyada uu yahay mid aada u kacsan waxayna sheegeen in khudaartii ka badbaaday halista fatahaada webiga shabeelle uu yahay mid sare u kacsan qiimihiisa marka dhiiho suuq qiyaamahan suuq xumaan aanan haysan laakiin hadda xoogaa suuq wax dhilahoo ay mashaahu leeyahay yaanyada xoogaa dhaqdhaqaaqay samaysay tiranka hadda lacagteeda waa iska ronta normaal waaye waa boqol iyo konton ilaa boqol ay u dhexaysaa laakiin maalmaha ramadaanka la soo dhaafay aad ayay u jabneed waxayna ahayd konton ilaa wax kasii yar sababta oo keentana waxaa waaye beerihii gobolka oo biyo naafeeyeen yaanyaanba jirinba xabadkasiin ku arka kiin labaatan ku arko kiin labaatan iyo shan ku arko hadda si aan ku gati haa waad mooto inta mooto beertana gaari dameer haaga keeni lama qarash wa haa beerta gaari dameera haaga keeni intana waxaan ku keeni mooto saddex dhacdi labada qarash maxaa waay saddex qarash waay hay magaciga ku bilaaba miya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah kaltuuma axmed muudey gabar soomaaliyeed oo beeraley ah beertaan waxay iigu taalaay ee webiga oo goomey dhinaciisa saddex kal afar kal camal ay iga go'di aan ku khasaari alxamdulilah rabbilcaalamiin shukra haddaan qarashkii markaas iga gali haddaanaas ilaahay as iiga sahli bocorkaana haddana iskiiga dhigtay aan iska tabakali iyo xoogoo nyaanye ilaahay haddaana iga deeqi ilaah wax iga siiya alxamdulilah rabbilcaalamiin shukra والله حبت سو حبت لك استقيمة دي أي أي أي قلن تعال قدوة لواتي إيشان لواتي إلبا حق وحاله وكان بجاد شن دولار عليه وكان بيرتان على سو خاذي عدنا أنت عدنا بجاد كل كسو صار بجاد دي حال بيرت كسو بحس جوري جاي صار دكتي si kastaba ahaatee guud ahaan suuqyada magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa sare ukac dhanka qudaarta iyo dalagyada kale sida nyaanyada galeyda digirta bariiska iyo sidoo kale qudaarta kale marka la eego ansalaatada barbarooniga kabsar caleenta ayaa qayb ka ah kuwa sare u kacay sababo la xiriira fatahaadaha webiga shabeelle ee deegaanada gobolka hirshabeellaha dhexe markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo waxaa la diyaar ah waryaheena maryamo sheekh cabdi
sarafka suuqyada magaalooyinka gaar ahaan magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxa ay maraysaa laba malyan iyo lix boqol gacanta dambena waxaay maraysaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar waa malyan iyo saddex boqol gacanta hore gacanta dambena waxay maraysaa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba boqol iyo lixdan kun gacanta dambe ee bixintuna waxay maraysaa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah inkastoo fatahaadaha webiga shabeelle ay saameyn ku yeesheen dalagyada laga beerto magaalada jowhar dalagyada ka baxa gobolka shabeellaha dhexe ee hoos yimaado magaalada jowhar ayaa sare u kacay madaalka galleyda waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah madaalka digirta salbukada waxaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban kun ilaa iyo sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digir guduuda mana jirto meel ay kasoo gelayso ayadoo dadku ay isticmaalayaan waxyaabihii baqaarada ku jiray oo tuulooyinkiiba ay biyo aafeeyeen bariis caddaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaali nuskiiladu waa toddoba kun rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadayda ayaa labaatan leed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaaliya halkii saliitarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah halka warkaasi aad kala socotaan waa radio isnay jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda in ka badan sideed qof ayaa ku dhintay gantaal ku dhacay koonfurta dalka israa'iil toban qof ayaa ku dhaawacantay gantaal ku dhacay gobolka iishoog ee koonfurta israa'iil sida laga soo xigtay adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee mangan river adam wargeyska hartis ayaa sheegay in konton gantaal ay dagaalyahanada falastiin ku rideen dhinaca israa'iil halka mid ka mid a gantaaladaasi uu ku dhacay dhismo ay degan yihiin dad shacab ah martii horeysay saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in askari israa'iil ah uu dhaawac soo gaaray kadib dagaal ka dhacay xadka weli dagaalka ayaa socda sida ay soo warinayaan wariyaasha ku sugan halkaasi xili dagaalyahanada xamaas ay gantaalo ku garaacayeen israa'iil halka israa'iil ay duqeymo ka geysanayso marinka gaza hogaamiyaasha caalamka iyo ururada gargaarka ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo laga hortagayo dhimashada rayidka halka ay degan yihiin iyo dumista guryaasha ku yaala israa'iil iyo falastiin qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii caawa oo salaasaad kala socoteen radio snai waa ku mahadsantiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda snai habeen wanaagsan